kusoo dhowaada dhammaantiinba akhyaartiina hawada naga dhagaysanaysay barnaamijkeenii raadraac barnaamijka raadraac oo aydun aadaaba ka dhagaysataan radio wardheer waxaa maanta idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah khaliil cabdiraxmaan degeystayaashayada qaayaha lahu barnaamijkeena raadraac ee maanta waxaannu idiinku soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee xog waraysigii aannu la yeelanay aqoon-yahanka xasan abukar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha islaamka geeska afrika haddaba waxaannu qaybtan si gaara ugu eegi doonaa kaalintii uu dhaqaaqyada islaamka ka soo qaatay sheekh xasan daahir aweys waxaa kaloo aannu iyana kusoo qaadan doonaa ururka al-shabaab iyo sidoo kale ururada al-islaax iyo ururka baryahan dambe hadalhayntiisu aadka u badan tahay ee damul jadiid oo isaga lala xidhiidhiyo madaxweynaha xilligan ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud haddaba waxyaabahaasi oo dhan waxa aad maqli doontaan qadariir kadib
ugu magaca dheer islaamiyiinta soomaalida uu kamid yahay sheekh xasan daahir aweys marka sheekh sheekh daahir wuxuu muddo dheer kusoo jiray xarakooyinka islaamka isagoo islamarkaana ururo kala duwan kasoo qayb galay ilaa ugu dambaystii kamid noqdo ururka al-shabaab maxaad nooga sheegi kartaa bal taariikhda xasan daahir aweys iyo kaalintii uu ku lahaa dhaqaaqyada islaamiga horta ninkan xasan daahir aweys waa nin runtii wuxuu ka yimid maaragtay qoys diimeed biis ilaah unaxariisto marna wiil dhintay iyo xataa walaaladiis maaragtay dad la yaqaano weeye ilmo daahir aweys haba ugu weynaada axmed daahir aweys oo runtii doctor axmed daahir aweys oo kasoo qalin jibiyay jaamacadda islaamiga almadiina oo p h d haysta maaragta marka ilaa todobeedmayadii bilo maaragtay wuxuu kasoo qaybgeli jiray xasan daahir maaragtay nashaadka dhalinyarada ay leeyihiin inkastousan runtii waagaas uusan kulahayn door weyn sababta ugu wacleedna waxaa weeye isagoo aada uga weynaaday dadkii meesha joogay marat dhalinyaradii maaragtay marka sidaa taqaanaan xasan daahir aweys waa dhowr iyo toddobaatan jir weeye marka dhalinyaradan ka shakinaya toddobaatanmayadii dad waxay iska ahaayeen dee maaragtay ama lix iyo toban toddoba iyo toban sideed toban kob iyo labaatan sano hadda ugu weyna laga yaaba inay ahaayeen ma marka saas ay tahay duruusta sheekh maxamed macalin wuxuu ahaan jiray nin aan ka baaqan walaalihiisna wuu soo qaadi jiray mooto intaan ka xasuusta aniga dawaagaa toddobaatanmayadii wuxuu wadan jiray mooto wuxuu ahaa ciidan sarkaal buu ka ahaa ciidanka asluubta marka mooto kusoo qaadi jiray iyagoo dhowra maarata midba meel buu dhigaa si usoo lugeeya maarata masaajid siday uga soo qayb galaan masaajidka tafsiirku akrin jiray sheekh maxamed macalin ilaah unaxariista toddobaatameeyadii markii dhaqdhaqaaqyadii dhalinyarada ay burbureen oo sideetameeyadii markii la dhisayay xarakada itixaadka oo fikrigan salafiga uu aada ugu faafay maarata wadanka muqdulida gaar ahaan muqdisho waktigaas ayuu runtii maaragtay xasan daahir uu si u soo shaacbaxay sidaan soo sheegay waagii hore walaalihiis unbaa active ahaan jiray laakiin isaga ma uusan ahayn waktigaas waxa weye heer wuxuu gaaray darajo sare maaragtay itixaadkii la dhisay inuu ku jiray madaxdoodii ahaa ayuu noqday kadibna markii dee waddankii uu burburay ninkii loo dhiibay buu ahaa maaragtay ciidanka inuu maaragtay hogaamiyo marna wuxuuba ahaan jirayba ninka labaad ee xarakada itixaadka islaamiga ah marka waagii oo maaragtay itixaadka ay ka tanaasuleen inay dagaalamaan isaga ma uusan aaminsanayn laakiin aday aday ase ahaatee ma uusan ahayn maarata nin asxaabtiisa hore mucaarid ku ah isbedeladii dhacay dee waxay ahaayeen arrintii maxaakimtii maaragta oo runtii waxaa lagu tilmaamaa xasan daahir aways inuu ahaa ninkii aad u dhiirigeliyey maarata qolooyinkan dhalinyarada al-shabaabka inta markii la dhisayay maarata isaga ku dhiirigeliyay ninkii maarata xaashi cayr daahir xaashi cayr marka waxyaabaha lagu eedeyn jiray waxaa kamid ahaa inuu ka dambeeyey maarata aas-aaskii dhalinyarada inkastoo dhalinyarada already ay maarata dad habaysan ay ahaayeen laakiin isagaa waxaad moodaa inuu aada u dhiirigeliyey maarata marka ka qaybgalku ka qaybgalay maxaakimta islaamka dee khilaaf bay keentay waa tii khilaafka ugu weynana wuxuu ahaa de aragtidiisoo ka duwaneyd sheekh shariif sheekh shariif oo ahaa nin jecel oo nin siyaasi ah oo jeclaa in laga heshiiyey maarata guruubyada ka jira soomaaliya haba ahaata dawladdii jirtay iyo xasan daahiron ogolayn oo u arka dadkaan ay yihiin dad maaragtay murtadiin ama dhibaato wada khilaafki ka dhacay labadooda nin runtii waa kii saameeyey uu ahaa de kun laba kun iyo sagaalkii waa tii la aas-aasay maaragtay xisbi uu aas-aasay xasan daahir xisbi islaami ahaa alxisb alislaami la oran jiray kaasoo runtii iska magacabu iska ahaa dad badan kama tirsanayn laakiin waxa ugu daran wuxuu ahaa mucaarad lagu yahay maaragtay dowladda sheekh shariif iyo wadamadan maaragtay qarbiga etoobiya maaragtay marka isaga siyaasadiisa markii dambena waa tii xisbigii islaamiga hadda maarata sidaan soo sheegay wuxuu iska ahaa magac maaragtay markii dambena waa tuu go-aan ku gaaray inuu xisbigiisii maarata uu ku biiro maaragtay qolooyinkan al-shabaab alislaami xarka al-shabaab alislaami uu ka uu markii dambena noqday de dadka madaxda ugu waaweyn oo ka tirsan maaragtay qolooyinkii uu ka tirsanaan jiray uu marna madax u ahaa itixaadkii maaragtay runtii maaragtay waxaa weye khilaafkooda de waa la yaqaanaa waxyaalihii dilo dil dilalkii dhacay oo culamada qaarkood lagu dilay sida gaar ahaan dilkii axmed xaaji cabdiraxmaan doctor axmed xaaji cabdiraxmaan lagu dilay december two thousand elevenkii puntland waxaa weeye ninka xarakada ictisaamka ahaa oo xarakada itixaadka ee hadda sheekh bashiir axmed salaad wuxuu si gaar ahaan u cambaareeyey xasan daahir aways inuu ka dambeeyey dilkaas maaragta marka inkastoo isaga laftiisa uu inkiray uu yidhi ani shaqo kuma lahayn laakiin khilaafka de waxaa weye de waa fikrigii baa soo baxay de maarata in xasan daahir iyo qolooyinkii asxaabtiisa hore aysan maanta isku meelna taagnayn marka haddana door weyn oo la sheegi karo kuma laha xarakada shabaabka maaragta maxaa yaele xarakadaas lafteeda de waa dhalinyarada u talisa dhalinyarada u talisa sida godanado kalena uma ogola maarata xasan daahir inuu maarata taahiir weyn uu ku yeesha
waa hagaag runtii maanta dhaqdhaqaaqyada keliya ee hubka sita ee ka dagaalamaya soomaaliya ee ku salaysan diinta waa kooxdan al-shabaab marka bal ururka al-shabaab isaga laftiisa taarikh ahaan sida uu ku abuurmay iyo ujeedooyinka uu leeyahay iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay xarakooyinkii horey u jiray maxaad iyagana nooga sheegi kartaa
runtii horta dadka aas-aasay xarakada al-shabaab waxay ahaayeen dhalinyaro sidaan hore usoo sheegay dhalinyaradaas oo waagi hore ka tirsanaa ururkii al-itixaad alislaami qaarkood maarata ma oranayo madax waaweyn bay ahaayeen laakiin waxay ahaayeen dad maaragtay aada iyo aad maarata ka muuqda maarata ururka dhexdiisa qaar baa ku jira kasoo dagaalamay ama tegay afghanistan marka sida cayro oo kale kamid yahay ibraahim alafghani isaga laftiis qolooyinkii ku jiray maaragtay dagaalkii iyo jihaadkii afghanistan ka dhacay maarata dad wax ka og maarata xukun ku lug lahaa ama ha ka qayb galaan ama arday ha aadaan ama iyaga aasaaskooda sidaan kugu sheega waxaa weye dad waxay ku midoobeen dhallinyaradaas iyo intaysan ishabayn oo ururka hadda jira al-shabaab aysan la soo bixin waxay ahaayeen dhallinyaro aaminsan in qolooyinkii itixaadka ah xarakadii weyneyd ay ku tacadiyeen ummadda soomaaliyeed markay ka tanaasuleen in jihaadka marka in jihaadka la qaado marka waxay weligood aaminsanaayeen in jihaadka uu yahay wax waajib ah soomaaliya inay u baahan tahay in la ogo dowlad islaamiga khilaafada siday dhahaan iyagu lagu dhisi karana waxaa weeye waa maaragtay can dariiqa jihaadka marka si in yar yar bay maarata u jireen sanooyinkii hore qolooyin ka tirsan baa jiran two thousand threegii isku day inay maaragtay way hujuumeen xuduudka etoobiyaanka meelay leeyihiin lacagay kasoo dhaceen baa la yidhi ay ku aas-aaseen maaragtay xerooyin muqdisho oo dadkay ku tababari jireen si si maaragtay hoosaad maaragtay laakiin sida weyn ay kusoo baxeen ay ka faa'iidaysteenna waxay ahayd runtii maxaakimta islaamiga ah maaragta waxaad mooddaa inay lahaayeen ajendo gooni ah iyagoo weliba ka tirsan maxaakimta inay fursad u ahayd inay ka qayb galaan maxaakimta qaarna jaweyn bay jaweyn weyn bay ka qabteen markii maxaakimtii la burburiyena ay diideen inay magaca maxkamadaha islaamiga isticmaalaan waxay dheheen annaga waxaa weeye waxaan nahay maaragtay xaraka oo aan shaqo ku lahayn qolooyinkan jacburka ah oo maxaakimta islaamiga ah oo intaasoo urur isu keenay maarata marka iyaga wixii waxay soo baxeen sidaan soo sheegay maaragtay inkastoo yaray ay jireen ay istababari jireen maarata laakiin two thousand six two thousand sevenkii maarata bay si rasmi ah maarata u caddaysteen arrimahoodii maarata sidaan soo sheegana de waxaa weeye waxyaalaha ugu waaweyn maarata ay aaminsan yihiinna waa jihaadka labaadna waxaa weye xiriirka ay la leeyihiin maarata ururada caalamiga ah sida alqaacida oo kale ama ha ahaadaan afraad markii hore oo afraad xiriir la leh oo taasoo sababtay in ay yimaadaan dad ajaanib ah waddanka iyagoo ka dagaalamaya oo odhanaya waddanka jihaad baa jira markii dambena de res res si rasmia waxay ugu biireen ururkii jiray ururka hadda jira alqaacida ay ku biireen marka taasay kaga duwan yihiin waa labada kooxood keliya ee hubka haysta oo islaamiyiinta ah dhaqdhaqaayada islaamiga waa al-shabaab iyo jamaacat ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaaca sidii hore ma iyaga ciidan ahaan laakiin waa qolayin keliya hadda la odhan kara maaragtay dagaal bay ku jiraanoo waragii bay wadaan maaragtay marka xarakada ikhwaanka xarakadan al-shabaab sidaan aan soo sheegay waa xaraka jihaadi aweeye oo runtii waxaa weeye waxay xambaarsan yihiin fikri ah in marka ugu horreysa soomaaliya haddii laga dhaleeyo maarata khilaafo islaami ah kadibna loo gudbo wadamada kale maarata marka jihaadkaas caalamiga ayay aaminsan yihiin iyada intaasoo dhowr boqol oo dad ajaanib ah oo wadamo badan ka yimid oo meesha jooga qaarkood ay ka yihiin xubno maarata ururada maaratay guddiyada ugu waaweyn sida shuurada oo kale oo iyagana damacsan maaragtay in maaratay jihaadka la faafiyo wadamada u dhow iyo wadamada kashay kulli maarata marka fikrigooda waa fikri jihaadi ah weye waa number one number twona waxaa weye de waxay aaminsan xiriir la leeyihiin maarata qolooyin lagu tilmaamay inay yihiin argagixiso oo kuwan alqaacida ah taas ayay kaga duwan yihiin dhaqdhaqaaqyada islaamiga ka jira waddanka soomaaliya
waxaa jirta in dhawaanahan uu khilaaf ka dhex alusnaa ururka al-shabaab haddaba maxay kula tahay inuu khilaafkaasi u sabab yahay
runtii khilaafka dhex galay qolooyinka dhalinyarada al-shabaabka waxaa weeye waxaa ugu wacan maaha wax ideology ah maarata laisku khilaafsan yahay waxaad muddaa giddigood inay isku manhaj yihiin laakiin khilaafku uu yahay khilaaf shaksi ah waxa ugu wacanna waxaa weeye waxaad muddaa bada maarata madaxdii dhalinyarada qaarkood inay kasoo horjeedaan axmed cabdi godane oo ah ninka amiirka u ahaa dhalinyarada waxyaalaha ay uga soo jeedaanna waxaa weeye waa iyagoo u arkay inuu yahay nin maaragtay keligiis tashada iyo sida uu la macaamilo qolooyinkii ka yimid dibadda maaragtay ee dagaalka ka hayay maaragta soomaaliya qolooyinkan ajnabiga oo mujaahidiinta lagu magacaabo ay leeyihiin maaragtay godane ayaa wuxuu ula dhaqmay si aada u fool xun mid ka mid a ayaa wuxuu yiri mar dhexdaas bil laba bilood ka hor waxa weye xataa wuxuu gaareeray uu yiri inuu inuu tiido inuu qaabilo dadka yimid maaragtay inuu iyo wixii ay u baahan yihiin ka waraysto qaarkood inuu xiro uu isagoo ku xiraya xabsiyo maaragtay gaar u ah marka khilaafka ugu weyn waxaa weye waa khilaaf oo xagga leadershipka mas-uuliyadda maaragtay ururka markii dambena waan aragnay damaad wixii dhacay magaalada barawe bishii juun sagaal iyo tobankeedi labaatankeedi markii adna uu dilay laba nin oo ka tirsan madaxdii al-shabaab oo weliba kuwii aas-aasay ahaa sida ibrahim afghani iyo nin kale oo la yidhahdo macalin burhaan oo maaragtay isagana ahaa qolooyinkii aas-aasay labada kalena madaxna maaragtay inay kasoo oo ay maaragtay fakadeen xasan daahir uu ku jiro iyo ninkii mukhtaar robo la oranayo isagoo u cararay cudur xasan daahirna wuxuu u cararay de maaragtay cadaado markii dambena waa tuu isku dhiibay dowladda soomaaliya
wahagaag marka sidaad sheegtay hadda khilaafkaasi waxa uu keenay inay labada shaksiya ee muhiimka ee xasan daahir iyo mukhtaar rebow ay labaduba hadda kasoo fakadeen al-shabaab marka xasan daahir isagu hadda waxa uu ku jiraa gacanta dowladda federaalka soomaaliya marka kafakashada xasan iyo mukhtaar rebow saameyn intee leeg ayay iyada lafteeda ku yeelan kartaa si jiritaanka ururka al-shabaab
runtii xasan daahir ma umalaynayo in dhibaato u keenaya maarata fakashaduu fakaday umalayn maayo inuu dhibaato u keenayo qolooyinkan dhalinyarada ah sababta waxaa weeye weligiis wuxuu ahaa de nin maaragtay isku arka inuu hogaami u yahay maaragtay muslimiinta iyo dhalinyarada dadkii as-aasay ninkii u dadkii dadkii as-aasay dhalinyarada aadan xaashi cayrow oo kaasidan maarata hore u sheegnay waxa weye nin wuxuu ahaa tilmiid u ah arday u ah xasan daahir marka xasan daahir wuxuu kusoo biiray ururka dhalinyarada runtii saddex sano ka hor si rasmi weliba si xoog ah markii laga adkaaday waa lagu qasbay inuu maarata kusoo biiro dhalinyarada marka ta'siir weyn kuma yeelan doono maaragtay qolooyinkii hadda ku haray maaragtay dhalinyarada laakiin ninka dhibaatada u keeni kara shabaabka waxaa weeye waa mukhtaar roobo oo ku magacaabeen abuumansuur sababta ugu wacanna waxaa weeye ciidanka ka dagaal u dagaalama shabaab badankooda waxay u badan yihiin dhalinyaro raxan weyn ah mukhtaar roobona waa nin raxan weyn ah marka waxaad moodaa inay saam inay si xun maarata u saameynaysa maarata shabaabka maarata marka su-aasha la isweydiinayo waxaa weeye qolooyinkii ku haray haddeer shabaab oo raxaweenka ah dhalinyaradii ma waxay raaci doonaan mukhtaar roobo hadda wararka ana soo gaaraya waxaa weeye in ciidan fiican buu wataa baa layidhi xudu jooga marka isagii dowladdu waxay ku heshiinaan maarata dad la isku dhufan intii wadahadallada ay socdaan marka su-aasha waxay noqonaysaa marka inteebay uu saameynayaa maaragtay wixii ku haray maarata ciidankii raxaweenka ee ku haray shabaab maxaa yeele hadday ka wada baxaan waxaad moodaa in xarakada ay aada maaragtay dhibaatooyin waaweyn ay soo wajahnaanaysa maarata wa hagaag mar haddii uu xilligan sheekh xasan ku jiro gacanta dowladda maxay kula tahay in uu noqon doono mustaqbalkiisu ama sida ayay ayay saadaasha ay kula tahay in ay dowladdu ka yeeli doonto sheekh xasan daahir awey horta fakashada uu fakaday xasan daahir iyo isku dhiibku isku dhiibay dowladda soomaaliya waxaad moodaa dhinac inay ka tahay maaragtay wax u wanaagsan dowladda oo haddii laga eego maarata macluumaad fara badan buu u keeni doonaa dowladda iyo qoointan maraykanka iyo ingiriiska iyo xulafadooda ay ku jirta etoobiya maarata maxaa yeelay waraysi bay la yeelanayaan interrogation hadda meesha aan maqlayno maarata warays dad caddaan baa waraystaa laleeyahay marka wuxuu u keeni doonaa information aada u fara badan oo ku saabsan ururka dhalinyarada siday u dhisan yihiin meelaha ay ugu xoog badan yihiin meelaha lacagta ay ka helaan khilaafa khilaafkooda siduu yahay rag ay dowladda maraykanka ay raadinayso oo ilaa qaar shan milyan ilaa toddoba milyan lagu xukumay maarata in qofkii soo helo maarata la siinayo marka aad bay u xiiseynayaan maarata informationka xasan daahir uu hayo oo nin caadi ma ahayn nin wuxuu ah ku- wuxuu ku jiray dee qabqablayaashii ururka dhalinyaradu ku jiray marka dhinacaas haddaad ka fiirisid ee waxa weeye joogitaanka hadda uu jooga magaalada muqdisho waxay faa'iido weyn xagga intelligencega uga tahay dowladda soomaaliyeed iyo sidaan soo sheegay maraykanka iyo ingiriiska iyo qarbiga iyo maaragtay etoobiya laakiin dhibaato kale ayuu la imaaday ee xasan daahir midda ugu weynna waxaa weeye maxaa lagu sameeyaa maxaa yeelay dowladda soomaaliyeed uu ka taliyay xasan sheekh maxamuud waxa weeye ma awoodo inay u dhiibto xasan daahir eh, masalan haddaan dhahno qorankan united nationska ama iyo maraykanka gacanta uma gelin karaan maxaa yeele waxaa ka imaanaya ayaa ka weyn marka dhinac haddaad ka fiiriso waxay jeclaan lahayn dowladda xasan sheekh cabdi maxamuud inuusan xasan daahir isku dhiibin haddaad ka fiiriso dhinacaas maxaa yeele wuxuu ku abuurayaa khalkhal jiritaanka dowladda jiritaanka dowladdana waxa ugu ana waxaa weeye waxaa weeye waa xulafa ninkan waa nin habargedir ah xasan daare ways waxaa weeye eh, dad aba habargedir fara badan oo ku nool muqdisho ayaa ka xun eh, in la qabtay in la hayo inaan ciddiisa loo soo dayn marka ma ogola maaragta marka waxaad moodaa taxaalufkii ka dhexeeyey eh, qolooyinka abgaalka dowlad maxamed oo ninkan xasan sheekh maxamed ka tirsan yahay iyo haga gadirta taas xiriirkooda hadda inuu marayo meelihii ugu liitay maarata meeluhu ugu liitay marka waxa weeye iyaga dad badan baa qa- qaar baa waxay leeyihin war ninkan waa nin argagixiso ah oo ay raadinayaan ummadaha midoobay maraykankiibaa raadinaya etoobiya iskabadaa marka waa in ninkan la tusaa maaragtay dembiyadu geystay waxyaaluhu ku khudbaynay uu dad ku dhiirogelinayay inay is- isqarxiyaan oo kale iyo dadkii la dilo oo dhan maaragtay marka waa nin mujrim ah marka waa in loola dhaqmaa sidii loola dhaqmi jiray dee maaragtay qolooyinka dembiyada soo galo argixisada ah qaarkii kale ayaa waxay leeyihiin oo iyagan runtii ku leh maaragtay xoog eh, eh, weliba gaar ahaan qolooyinka habargegirta dagaan ahaan haddii la yidhaahda iyo ta'siir weyn oo xagga siyaasadda iyo ganacsiga hadda xamar ku leh iyagana waxay u arkaan arrintoo dhan arrin qabiil ah oo arrimaha hadda aan ka hadlayna iyo argagixisada iyo iyaga umaba arkaan maarata waxay leeyihiin ninkan waa nin walaalkeenna ah dakale dowladda soomaaliya uu ka taliyay xasan sheekh maxamed wayna khiyaantay waxayna noo khiyaantay markuu cadaada yimid dad baa loo diray wasiiro ah waxaa loo diray dad xildhibaano ah odayaal baa loo soo diray beela way u tageen xasan daahir heshiis bay la galeen iyagoo weliba maarata la tashaday xasan sheekh maxamuud iyo cabdikariim xuseen guuleed oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya isagana nin habargedir ah oo laakiin u qaabilsan soomaaliya eh, xagga ammaanka oo weliba qolooyinka lagu tiriy inuu yahay damul jadiidka maarata dadka ugu firfircoon marka dadkaasoo dhan baan la hadal way leeyihin odayaasha oo la heshiinay oo nagu dhaheen noo keena xasan daaya waa ammaan gelinaynaa maarata marka heshiiska iyagoo saas ay tahay baa mar allaala markii xasan daahir uu kasoo dhigtay uu kasoo aga dhigtay gabada diyuuradaha caalamiga ee muqdisho ayaa waxaa loo wareegay xiritaankiisii ee wax lagu tilmaamay ciidanka soomaaliyeed iyo ciidan ajnabi ah oo runtii maaskaraata labisan oo timo maarata wax walba u xiran yihiin laakiin la ogyahay inay caddaan yihiin maarata ayaa loo wareegay Ee, marka qaarba waxay leeyihin gurigii waxaa la geeyey ilaahay ha naxariisto xaaskii xaas maxamed siyaad barre guri ay lahayd qaarna waxay leeyihin wuxuu in lagu hayaaba xeradii xalana maarata ma ku taallay muqdisho oo dal caddaan baa wareysanaya marka waxaan ka wadaa u- eh, runtii wuxuu geliyey joogitaanka uu joogo xasan daahir magaalada muqdisho khalkhal buu keenay khalkhalku keenana waa tawaasunka ka dhexeeya qabiilada soomaaliya weliba gaar ahaan dee qa- hawiyaha in maaragtay colaad iyo iyo maaragtay eh, aarsasho in laga hadlayo maarata daaradii laga dhigay xamar Eh, badankoodana waa dad runtii taageersan in lasoo diya xasan daahir hal mudaaharaad la sameynay way jiraan oo ay leeyihiin qaarkood oo ay leeyihiin ninkan waa nin mujrim ah ha loola dhaqmo sida loola dhaqmi lahaa maaragtay qolooyinka argagixisada ah marka waxa weye wakti uu kusoo aaday xasan dheer baa waxay tahay wakti xun maaragtay maxaa yeele sidaan soo sheegay maaragtay dawladda hadda gacanta waxaa ku haya dee dad hawiye ah madaxdan ka wadaa marka marka waxaad moodaa maaragtay inay noqonayso dhib bay u arkayaan dad baa dhibsan doona oo in loo dhiibo maaragtay ciida dad ajnabi ah aad uga xumaan doona maaragtay marka su-aalaha imaanaya waxaa weeye war arrintan siday noqonaysa ilaahay baa yaqaan laakiin waxay u badan tahay sidaan ku qiyaasaya maaragtay in marka hore intii bil ama laba bilood haddaysan ka yarayn maaragtay weli lasii hayo xasan daahir waraysiga maaragtay lagu hayo maaragtay laga dhameeyo kadibna la yidhaahdo war ninkii uu ka tanaasulay cunfigii iyo marka uu kasoo toobad keenay marka waa diyaar waxaan ula dhaqmaynaa sidii nin siyaasi ah in la yidhahdo taas ayay u badan tahay inay dhacdo maaragtay ma umalaynayo in xasan daahir loo dhiibi doono maaragtay qolooyinka united nationska ma umalaynayo xasan daahir in loo dhiibayo qolooyinka maraykanka ah maxaa yeelay dhiibitaankiis ayaa wuxuu keeni doonaa dhibaatooyin aysan awoodin dowladda dowladda xasan sheekh maxamed oo dowlad daciif ah runtii haddeer ah oo u talin la xataa muqdisho ma awoodo maaragtay dhibaato waaweyn inay maaragtay ay soo foojignaadaan maaragtay hadday isku dayaan inay u dhiibaan xasan daahir maaragtay ajnabi marka ta kale waxaa weye waxay ka baqaysaa dowladda soomaaliya in haddii xasan daahir loo dhiibo dad ajnabi ah in qolooyinkii dhalinyarada madaxdooda qaarkood oo doonaya in isdhiibaan inay ka noqon doonaan maaragtay oran doonaan war odagii xasan daahir haddii saas loo galay annaga halkee baan joognaa maarata marka ma doonayaan arrintaas inay dhacdo maarata laakiin aniga waxaan aaminsanahay boqol kiiba boqol haddii maanta ninka isdhiibay xamar uu ahaan lahaa godane ama fu-aad khalaf maaragtay oo lagu magacaabo shangole in maaragtay buuq uusan ka dhici lahayn baan aaminsanahay sababtana waxaa weeye waxaa weye dadkaas kuma lahan ka wadaa maaragtay saldhig weyn muqdisho oo dhiibitaankooda wuxuu noqon lahaa wax aada u fudud maarata laakiin xasan daar uu ka duwan yahay sababta uga duwan yahayna waxaa wed waa nin marka ugu horreysa sideed iyo toddobaatan jir ah waa nin runtii ku jiray siyaasadda soomaaliya intii muddada ilaa sideetamayadii sagaashamayadii ilaa hadda maaragta marka iyo waa nin marka saddexaad ka dhashay maarata qabiil aada ugu xoog badan maaragtay koonfurta soomaaliya waktiga hadda aan ka hadlayn marka intaas ayaa maaragtay u diideysa maarata in la dhiibo maarata xasan sidaan u arka maarata
waa hagaag waxaa jirta in dhaqdhaqaaqyadan islaamigii runtii ay ka wada jiraan guud ahaanba geyiga soomaalida inkasta oo aada mooda in ay si aada uga muuqdaan koonfurta soomaaliya haddaba bal sideebay ugu baahsan yihiin dhaqaaqyadan islaamigii gobolada kale sida somalilan iyo puntland wax saameynna sama ku leeyihiin deegaanada ay joogaan waa horta waa su-aal fiican weeye waxaan oran karaa saddex qola ayaa runtii ku baahsan waddanka soomaaliya oo oo qolooyinkan dhaqaraaqyada islaamiga qolooyinkan ixwaanka ah ama ha ahaadaan islaaxa badanaaba ama garabka yar oo garabka sheekh maxamed garyare oo isaga runtii nashaad yar kuleh hargeysa iyo meelahaas oo ka go-ay maaragtay islaaxa marka ikhwaanka iyaga waxay ku leeyihiin runtii maaragtay nashaad maarata weliba gaar ahaan jaamacadda jaamacadda puntland oo kale maaragtay wujuud bay ku leeyihiin maaragtay qolada ugu weyn runtii nashaadka kule waa qolooyinka salafiyiinta markaan oranayeen nashaad weyn bay ku leeyihiin kama wada maaragtay ka urur ahaan oo ururka al-ictisaam wuu jiraa wuu ka jiraa runtii meelo badan oo soomaaliya laakiin urur aan oran kara maaragtay waa urur dhisan sidii itixaadka u dhisnaayoo kale ma aha mugta ama sida islaaxi oo kale u dhisan yihiin isku duuban oo kale laakiin waxaa jira afraad aada u aaminsan fikriga salafiga ah oo ka jira koonfurta soomaaliya iyo waqooyiga soomaaliya iyo puntland aad iyo aad runtii wujuud fiican kule maaragta dee waadan garanayna sidaan soo sheegay sheekh cali warsame oo ahaa dadkii ninkii ugu horreeyey madax madaxii ugu horreeyey itixaadka oo burca reer burca ah weli dad badan baa runtii aada maaragta u aaminsan maaragta fikirkiisa puntlandna waa la yaqaanaa de culamo badan baa jooga iyagana ma arto koonfurtan sidoo kale waxaan ka hadlay qolooyinka salafiyiinta suufiyiinta badanaa waa ilaa maaragtay bartamaha soomaaliya ayay runtii u badan yihiin ilaa xamar waxaan ka wadaa koonfurta ilaa maarata bartamaha feer weyn dadka aaminsan fikriga suufiga ade way jiraan de meel walba soomaaliya waa laga helayaa oo dhaqankii soomaalidu ka mid yahay maarata qolada runtii aan ta'siir weyn ku lahayn wixii ka baxsan koonfurta waa qolooyinka alsheekh la yidhahdo tajamuc islaami iyaga waxaad moodaa inay runtii maaragtay aysan aada ugu bahsanayn maarata qaybaha kale oo soomaaliya waa hagaag dhaqdhaqaaqyadan kala qaybsanaantooda saameyn intee leeg bay ku leedahay qabyaaladu
runtii su-aal fiican baad weydiisa ku saabsan qabiilka xarakaadka ka jira soomaaliya waxa weeye nasiib daro waxa weeye qabiilku kama marna marka waxaad arkaysaa maaragtay xarakaad qaarkood inay ku badan yahay hal qabiil ama qabiillo isku tegay maarata oo u badan dhinac qaar ba si wey maarata marka laakiin qabiil ma umalaynayo inuu maaragtay ka marnaanayo maarata dhaqdhaqaaq soomaaliya ama ha aada mid diimeed ama ha ahaado mid siyaasad keliya ah maarata mar walba qabiilku waa maarata wuxuu ka cayaari doonaa maarata door weyn waxyaalihii oo runti sidaan soo sheegay oo burburiya itixaadka ma odhanay taas keliya burburis waxaa weye waa khilaafaadka ka dhacay ma lala dagaalamaa caydiid ma la iska celiyaa ma samay ma garata oo waxaad moodaa in la kala baxay maaragtay ma dagaalkii kismaayo maaragtay marka si guud ahaan waxa weeye maaragtay waxaad moodaa qolooyinka ka jira soomaaliya koonfurta inay u wada badan yihiin maaragtay malaha hal qabiil waxaana ku lugla taas ugu ana deegaan ahaanna way jirtaa maarata weliba muqdisho kale maarata laakiin sidaan soo sheegay de xarakaadka qaarkood way ku leeyihin xubna labadaba meelood maarata sida qolooyinka salafiyiinta aan soo sheegay koonfurna way ku leeyihiin puntlandna way ku leeyihiin waxay kaloo ku leeyihiin de maaragtay koonfurta marka arrintaad arrin jirta weeye maarata laakiin ilaa arrintii qabiilka maarata soomaalida ay maarata ay wax ka yeelaan maarata waxa weye xarakaadka islaamiga waxay waa waa xubin ka tirsan runtii bulshada soomaaliya marka bulshadaasna waa bulsho ay saameysay qabiilka maarata marka qofkan wadaad wey keliya waxa weeye laba dhika ama xaraka islaamiga wey lama warka qabiil kama marna maarata qabiil wuu jiraa dabcan maarata waad mahadsan tahay waxaa jirta in ururada aan hubaysnayn islaamiga sidaad sheegtay islamarkaana kaalinta weyn kaga kaga jira matalan dhinaca waxbarashada ama guud ahaanba arrimaha bulshada waxaa kamid ah ururkan al-islaax waxaa jirta in dhowaan uu soo kala dhex galay khilaaf oo ay kala jabeen muxuu ku salaysan yahay khilaafkaasi saameyn intee leeg buse ku yeeshay ururkaas gudihiisa
sida islaax waa xarako runtii weyn weeye maarata xarakooyinka sidaan soo sheegay maarata oo ugu firfircoon wey soomaaliya ama ha aadaan salafiyiinta islaaxa xarakata maarata tajamuc alislaami ala sheekh marka khilaafka dhex maray islaax mid waxaad moodaa soo socday inuu ahaa muddo laakiin laba kun iyo labaiyo toban uu si uu si xun usoo shaacbaxay waxa ugu wacnaydna waxa weeye waa siyaasad ahaan maxaa la sameeyaa siyaasada soomaaliya ka qaybgalkeedii waxaad moodaa maaragtay sheekh maxamed nuur garyare oo ahaa ninkii mu'asisiintii shantii aas-aastay ururka islaax xarakada ikhwaanka ee soomaaliya iyagoo sacuudiga jooga waagaas sideed iyo toddobaatankii maarata uu ku jiray muddo fara badanna uu ahaa ninka madaxda ka ah ururka islaax meelo badanna ka matelida maarata xarakaadka ikhwaanka caalamiga dhan maarata shirarkooda iyo kuli maarata laakiin intii muddaba labaatanka sana ugu dambeeyay waxaad moodaa inuu joogay toronto canada marka dee waxaa soo baxay jiil cusub ayaa soo baxay isbedelaa dhacay sheekh garyare waxaad moodaa inuu maarata khilaafka uu maarata kula jiray dadka hadda maamula sheekh cali baasha waxaan dhihi lahaa doctor cali baasha iyo cabdiraxmaan baadiyo iyo faruuka doctor cali sheekh jaamacadda muqdisho madaxda ka haya inuu ahaa fikr siyaasad ahaan ma siyaasadda soomaaliya laga qaybgelayo maxaa laga samaynayaa waa dhici kartaa maamulka jaamacadda ugu weyn ay maamulaan islaaxa waa jaamacadda maarata muqdisho oo runtii door weyn ka cayaartay maarata waxbarashada soomaaliya intii burburka uu jiro o dhan ilaa haddana maarata marka waxaa khilaafaadkaas ayaa dhacay dhexdoodii si fool xun munuu kusoo baxay runtii markii hore oo waa t b b sida uu ka hadlay maaragtay garyare uu yiri waxaan go-aan ku gaaray inaan ka saaro ururka dhowr qof buu sheegay uu ku jiro doctor cali baasha iyo doctor cali sheekh iyo mustafa iyo uu yiri anaa ma la wareegay qolooyinkii ka dambeeyena doctor cali baasha iyo ay dheheen waxba kama jiraan sheekh isaga unba ismatalay qofna ma matalo waxaad moodaa dadka guddiga ugu weynaa shuurada shuurada ahaa islaaxa badankooda inay ka safteen maaragtay garyar qaar baa raacay qaarkii raacayna waa laga saaray ururka islaax isaga laftiisa wuxuu isku dayay inuu qaahire aadbao qaahire meesha laga maamulo way xarakada ikhwaan muslimiin uu yiri anaa matalaya laakiin ay u suurtoogeyso qolooyinkan garabka kale maarata calibaashi iyo aad moodo inay ku guulaysteen maaragtay in maarata ictiraafkoodii weli ay haystaan maarata mar dhexdaasaan maqlayay in wadahadallo ay dhaceen oo la isku dayay in la heshiisiiyo heshiis sheekh garyare iyo islaax haddana waxaa kaloo soo baxay bishii dhoweyd sheekh garyare oo yidhi waxaan la la heshiinayaa qolooyinkii ka go-ay islaax oo loo yaqaano damul jadiid oo waxay dhaheen waxaan go-aan ku gaaray maarata inaan mid noqono runtii waa groub sidaan soo sheegay waa groub yar weeye wax weyn taafiir weyn ay ku yeelanayaan ma jiro maarata xarakada islaaxadda iyaga de waxay ku socdaan dariiqay ay aaminsan yihiin dariiqooda maarata ama qalad ha ahaada ama sax ahaada taasun bay aaminsan yihiin mana umalaynay inay ku faraxsan yihiin maarata in garyaro uu la heshiiyey damul jadiid maarata damul jadiid waa dad dawladda ku lug leh marka ta'siir bay ka yeelanayaan maarata waxay waxay baqadu xaajata inuu uu yaro ta'fiiriyadda maarata marka khilaafkaas khilaaf jira weeye waagii hore dadka way way inkireen of course islaax in khilaaf uu jiro way beeniyeen laakiin markii dambe way qirteen waxay yidhahdeen khilaafkii wuu dhacay laakiin khilaaf wuxuu ahaa kooban waana ka saarnay bay dhaheen shaagaryar xarakada iyo gruubkii la sabtay haddana waa tii lagu dhawaaqo la yidhi maaragtay wadahadallaa noo socda annaga iyo shaagaryare marka bal waan arkaynaa wixii kasoo baxa laakiin waa khilaaf dee xeel dheer weeye ma umalaynaya xataa haddii heshiis uu dhaco maaragta in siyaasadda islaax isbedel weyn uu ku dhici doono maaragta maxaa yeele garyaro wuxuu leeyahay war islaaxow xaraka ikhwaan baan nahay waxaana loo aas-aasay inaan diinta faafino dadkii diintii barro waxyaalahan aan dhex gelayna iyo doorashada iyo elections kulli maaragta arrintaasita waxaa weeye maarata xadgudub baa dhacay maamul lacagihii loogu talagalay xarakada si xun baa loo maamulay ama waxaa loogu talagalay in lagu kharash gareeyo maarata waxyaala siyaasiya sharaxaadii baadiyow iyo magarata marka wuxuu leeyahy aan usoo noqono maaragtay xididkii xarakada oo ahaa faafinta diinta islaamiga ah dadka in diinta la bara weeye waxyaalahan siyaasaddan faraha badan dhex gelinaysaan waa qalad iyagana waxay leeyihiin iyo siyaasadda waa de waa xubin juza ka tirsan wey maarata islaamka marka waxaa weye labadaba waan isku wadaynaa marka dee waan arki doonaa wixii kasoo baxa laakiin khilaafka waa sidaa sheegtay wax jira wey maaragta
hagaag tan iyo intii uu madaxweyne xasan sheekh maxamed uu xukunka qabtay ururada la maqlo magacooda waxaa ka mida dam jadiid dam jadiid maxay yihiin saameyn intee leeg baysee ku leegyihiin dowladdan hadda jirta inkastoo madaxweynuhu mar kasta isagu wacdeeyey inaanu urur islaamiya weligii ku jirin haddana ma la odhan karaa dam jadiid ayaa haysta maamulka hadda ka jira soomaaliya horta damul jadiid sidaan soo sheegay koox yar weeye at least koox yar bay ahayn intii mudada ma aqaan intii ilaa september tor waxa kusoo kordhay laakiin intaan ku ogaado dad aada u yar bay ahaayeen marka waa qola sidaan soo sheegay ikhwaan ah oo ku ta'asursanta fikriga ikhwaaniga ah laakiin siyaasiyan bay waxay ka go-een ama laga eriyey xarakada islaax ee weyneyd marka dadkii damarjiidka sidaan soo sheegay maarata waa kooxdaas yar fursad bay heleen de maaragtay in dad afraad ka tirsan iyagii maarata xubno ka tirsanay ka qayb galeen dawladda sidaan hore usoo sheegay markaan bilaabay maaragtay hadalkaygi waxaan dhahay de dadka siyaasiyiinta badana ma jecla inay dhahaan moogta aniga waxaan ka tirsanaya ururkaas islaamiga in kale maara xataa hadday maarata xubin facaal ay yihiin maarata ma ma jecla inay dhahaan dadkao dhan baan u talinaay bay leeyihin dadkao dhan baana madax u nahay moogta marka aniga ma oranayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa xubin ka tirsan maarata urur islaami ah laakiin qolada maaragtay uu la shaqeeyo asxaabtiisii qaarka waaniye qaarka wasiirada ah waxa weeye waxa weye dad runtii lagu xisaabiyo ama lagu tiriyo inay yihiin kooxdii damar jadiid ta'siir ma ku leeyihiin dawladda intaas la yaqaano de ilaahay baa naga og yani waxaa odhan lahaa wadciga soomaaliya ka jira hadda ma siinayo awood in hal qolo weliba waxaan ka wadaa de nidaam jira ama xisbi jira inuu ta'siir weyn ku yeesho sababta waddankii oo runtii weliba si iyo ku kooban maaragtay magaale ama in yar maamulkiisii iyo ciidan ajnabi weli waddanka jooga maaragta oo ilaalinayo madaxdii marka ma odhanayo xataa hadduu jiri lahaa xataa ta'siir weyn ma umalayna inuu yahay midkaas usii weyn laakiin waxyaalaha ay ka faa'iidaysan doonaan damul jadiid waxa weeye runtii number one waa khibrad siyaasad inay ka helaan maxaa yeelay hal qof oo ku jira khibrad weyn kuma lahayn siyaasadda number two waxaa laga yaabaa inay ka helaan membership dadka maarata acdaa ah oo magacoodii baa soo baxaya taasna wax jira weeye midda saddexaadna waxaa weeye muasasaadka ay maamulaan ama lagu xisaabiyo inay damarjadu ku lug leeyihin sida simadoo kale jaamacadda inay laga yaabo inay helaan garantis oo kale ama tixgelin gaara maaragta marka xarakaad waxaa weye waxay waa khibrad ay yeelanayaan de xarakaad islaamiga xarakadii sheekh shariif aan soo sheegnay tajamuca runtii aad bay uga faa'idaysteen intii yarayd maaragta sheekh shariif uu maarata maamulka hayay maxaa yeelay sidaan soo sheegay khibrad baa laga helayaa mogtay xaraka ahaan iyo dadkiu sii baranayay maaragta iyo in dadka wadaadada maaragtay ay wax xukumi karaan oo kale maarata khibraddaasna khibrad waxaa laga yaaba in si guud ahaana dadka islaamiyiinta ay caawinaysa
hagaag runtii inagoo soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka ugu dambaystii sidee baad u aragtaa mustaqbalka xarakooyinka islaamka ee ka jira soomaaliya mase kula tahay in ugu dambeynta waddanka soomaaliya ay xarakooyinkaasi qaar ka midii ay qabsan doonaan xukunka islamarkaana lagu maamuli doono shareecada islaamka
horta soomaaliya xarakaadka islaamiga ama hadda ha noqoto ama mar dambe waxa weeye waxay u badan tahay maarata ina inay ku yeeshaan soomaaliya ta'siir weyn hadda wixii wi intii muddo sanooyinka ugu dambeeyana way ku lahaayeen runtii soomaaliya dadka waxaan ka wadaa dhaqdhaqaaqyada islaamiga lagu tiriyo waa laga yaaba inaysan xaraka ahaan aysan ku lahayn laakiin afraad fara badan oo ka tirsan xarakaadka ay ku jireen waddanka siyaasadda waxa ugu wacna taas waxaa weeye runtii mujtamaca soomaaliya labaatankii saddex iyo labaatankii sana ugu dambeeyey inuu isbeddel weyn ku dhacay midda ugu weynna ay tahay dadkiioo diintii wax ka bartay waaga hore danta waa la iska socday mooye marka waxa weye hadda laakiin waxaad moodaa fahamka islaamka inuu sii faafaya maarag marka sidaan soo sheegana dadkan xarakaadka ku jirana waa dad waxa weeye soomaali ah waxa weeye waxaa ku jira dadka siyaasiyiintii dadkii waxgaradkiibaa ku jira dakhaatiirtii baa ku jira marka waxa weye shaqaalihii baa ku jira marka si afraad ahaan ha u bilaabato marka hore inay ta'siir ku yeesheen dawladda soomaaliya laakiin ka xaraka ahaan waxaan u malaynaya inay muddo qaadan doonto in xaraka sida xarakada ikhwaanka muslimiin hadda masar oo kale maarata ay ta'siir weyn ku leeyihiin oo kale soomaaliya siday ku yeerato waxaan u malaya inay ka qaadan doonto sanooyin soo socota maxaa yeele waxa ugu wacan waxaa weye dhowr iyo labaatan sano ayaa burburka ku jiray marka wakti dheer bay ka qaadanaysaa waddanka inuu maarata uu soo kooco maarata marka ugu horeysa midda labaad xarakaadka soomaaliya ka jira waxaad moodaa weli inay saas usiisan bislayn maaragtay qaar khibrad yeeshay way jiraan sidaan soo sheegay xarakada tajamuc oo kale iyo hadda damul jadiidka oo kale qolooyin maaragtay ka tirsan afraad ka tirsan islaax oo kale maaragtay iyo qolooyin salafiyiinta laakiin waxaad moodaa si guud ahaan waa xarakaad runtii nabadda ka shaqeeya waa xarakaad waxbarashada ka shaqeeya waa xarakaad maaragtay dadkii diintii baraya laakiin fahamkii siyaasiga waxaad moodaa inuu aada u yaro dambeeya maarata oo weli aan la gaarin heerkii laga filanayay maarata heerkii ay gaareen masalan oo kale tunis oo kale heerkay gaareen masar oo kale maarata waxaad moodaa inaan weli la gaarin maarata waqti waqtigayna qaadanaysaa marka waxaan odhanayaa maaragtay malaha waxay mustaqbalka waa laga yaabaa inay islaamiyiinta xukunkooda la wareegaan laakiin waxa weye waqti shaqay u baahan tahay iyagana waxaa maarata ay u baahan yihiin runtii inay wacyigooda maarata dhisaan maxay wacyigii siyaasiga waxaad moodaa sidaan soo sheega maarata inuu mid aad u hooseeya haddaad u fiiriso wadamada kale maarata waxaad moodaa dhaqdhaqaaqyada islaamiga soomaaliya inay xoogaa dhinacaas aada ugu dambeeyaan waxa ugu wacan waxaa weye de waa kala firdhasnaanta dad badan oo khabrada ula wey jiraan oo malaha dibadda jooga ama gudaha jooga laakiin fursadday isku heli lahaayeen ama loo samayn lahaa manhaj ama waxa loo samayn lahaa maaragtay qorshe fiican ma jiraan maarata marka way yaryihiin xarakaadka islaamiga soomaaliya hadda hadda haddaad weydiisa tirada maxaa weeye qorshooyinkooda waxaa way yaryihiin qaar kuu sheegi kara waxa ay damacsan inay sameeyaan waxaa laga yaaba inay yidhahdaan annaga waxaan doonaynaa xal islaami ah laakiin aysan kuu sheegin habka lagu samayn lahaa arrintaas maarata ama ha ahaato hab siyaasadeed ama hab dhaqaale ha ahaato ilan waddanka maamulkiisa waa ciyaar maaha waxyaalaha ugu waaweyn dhibaatada ugu waaweyn ee haysta ikhwaanulmuslimiinka masar iyo maxamed mursi waxaas wey maarata maxaa yeelay waxay haystaan khabad dheer oo mucaarad ay ku ahayeen laakiin maalintii la yidhi kaalay xukunkii baa laidiin dhiibay taalaya shaqeeya markii la yidhahdo waxaa weeye waxaad moodaa maaragtay inay xoogaa ay jirto maaragtay fahamkii iyo siya wacyigii siyaasiga aad u hooseeyo maarata oo weliba ama maaragtay waxyaalaha u ay samaynayaan aysan habbooneyn maarata marka waxaan oranayaa waktiga un bay qaadan doontaa laakiin mustaqbalka waxaad moodaa maarata in laga yaaba dadka soomaalida inay dhahaan bal wadaadada mahana maamulaan inay dhahaan way dhici doontaa maarata iyagoona waxaan ka wadaa si tartiib ah oo oo iyagoon xog ku muquunin xukunka maarata way dhici doontaa ilaahay baa naga og shacabka soomaaliyeed waa shacab runtii diinta jecel laakiin ma jecla de maaragtay in la cadaadiyo aada iyo aad ayaad mahadsan tahay xasan abukar waa mahadsantaha khaliil